waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka dhacay dibadbax ay dhigeen haweenka ganacsiyada yaryar ku leh magaaladaas haweenka ayaa ka soo horjeeday go'aan ka soo baxay maamulka la baxay puntland kaasoo ahaa inay ka guuraan goobaha ay ku ganacsadaan sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday dadka dibadbaxa dhigayay ayaa muujinaya iyagoo dhagxaan ku gooyay waddooyinka islamarkaana diidan amarka ka soo baxay maamulka la baxay puntland haddaba ganacsatadan oo u badan hooyooyin inta badan iibiya cuntooyinka fudud dharka qudaarta iyo adeegyo yaryar oo muhiim u ah bulshada ayaa cabashadooda ku sheegay in shaqadani ay nolol maalmeedkooda ka raadsadaan ayna haysan meel kale oo ay u guuraan maamulkaasna uusan u diyaarin wax beddel ah ama goobo kale oo ay ku ganacsadaan balse dhankooda maamulka ka arrimiya gaalkacyo ayaa dhagaha ka furaystay cabashooyinkaasi waxgaradka magaalada gaalkacyo ayaa dhankooda tilmaamay in tani ka dhigan tahay tallaabooyinka gurcan ee lagu loodinayo horumarka iyo ganacsiga bulshada si kastaba ganacsatada ayaa marka laga yimaado arrimahan waxay kaloo si joogtaa u martigeliyaan dil lac iyo lacago lagu sheego inay yihiin canshuur oo aan waxba lagu qaban